xubnaha baarlamanka dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta dhageystay khudbadaha musharaxiinta kuwoodii ugu dambeeyey oo maantay ka hor hadlay baarlamanka dowladda federaalka ee soomaaliya waana maalintii ugu dambeysay oy musharaxiintu ay hadlayaan ilaa sagaal musharax ayaa maantay ku qoreed inay halkaasi khudbado ay ka jeediyaan waxaana ka mid ahaa musharaxiintii hadashay ra-iisul wasaaraha dalka cumar cabdirashiid cali sharmaake waxaana hadaladiisa ugu muhiimsanaa ka mid ahaa arinta amisom ou sheegay in wax weyn in laga qabto ay u baahan tahay arrinta kaleeto amniga waxa weeye annaga arrinta amisom ciidanka amisom nala jooga runtii isaga ruuxiisa wuxuu qabaa caqabado iyo dhibaatooyin badan loo baahan yahay hogaamiyaha dalka inuu runtii arrintaas wax ka saxo dowladaha hadda ku jira amisom waxaa u badan dowlado safka hore ah runtii wada shaqayn badanna dhexdooda aan ka dhexayn taa waxay keentay ciidan ilaa laba iyo labaatan kun ah oo amisom ah inay boqolkiiba lixdan ay ku jiraan meel u dhexaysa saddex boqol oo kilomitr arrintaas
sidoo kale brofesor maxamuud maxamed culusow oo ka mid ahaa musharaxiintii hadashay ayaa waxa uu sheegay in wax weyn uu ka qaban doono dastuurka dalka oo uu sheegay inaan lagu dhaqmin tan iyo markii dastuurka la ansixiyey sharcigu sharciga ugu sarreeya ee ummadda soomaaliyeed ku heshiisay waa dastuurka oo saldhiggiisu yahay shareecada islaamka waxaa jira murti odhanaysa dastuurku waxaa loogu talagalay qof iyo dad diin iyo damiir leh waayo sharcigu waa xaashi wax lagu qoray haddii aysan jirin dad damiir leh oo diin leh fulintiisu waxaan u malaynayaa waxay noqon doontaa waxaan waxba ka socon wax dastuurkaasu wax walba waxa weeye waa ku qoran yihiin waxaan u malaynayaa musharaxiin badan baa ka hadashay caafimaadka in wax laga qabanayo nabadgelyada wax laga qabanayo waxbarashada wax laga qabanayo wax walba waa laga qabanayaa wax walba halkaasi ku yaalleen waxyaabaha ugu yaroo ku yaallaa waxaa ka mid a waxa weeye shaqaalaha dowladda iyo ciidamada dowladda waa inay dhexdhexaad ka noqdaan markii laga hadlaayo arrimaha siyaasadda qofka mas-uulka ah oo akhriyaana waa inuu ku camal falaa markaas arrintaas maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya waxa uu ka mid ahaa musharaxiintii hadashay maanta waxaana uu sheegay inuu waddanku ku jiro xaalad deg deg ah taas ou sheegay inay dagaal culus ay la gelayaan xarakada shabaab oo uu sheegay dowladdiisu inay wax weyn ka qaban doonto haddii uu ku guulaysto xilka madaxtinimada waddanka soomaaliya dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal laakiin ma moodid dowladdu inay dagaal ku jirto waxaa weeye dagaalku wuxuu ka socdaa oo keliya hal dhinac shabaab baa meeshay rabta weerarta shabaab baa meeshay rabta qarxisa waxaan haynaa oo keliya ama dowladdu ay haysaa tacsi iyo cambaareen dagaalku wuxuu noqonayaa laba geesood waa isu tegaynaa ama hadday hadday nabad qaataanna waa fiican tahay haddaysa nabad nabad qaadanna shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan xildhibaanada dowladda kulli waa dagaalgelaynaa maxaa yeelay nolol nooma diidi karaan nabadna nooma diidi karaan waxaan ku samaynaynaa tira koob ciidanka aan haysanno oo howlgeli kara ciidankaan howlgeli karinna howlgab baan ka dhiganaynaa xuquuqdoodana waa siinaynaa waxaan siinaynaa tababar ciidanka tababarka kii la yaqaanay maaha waxaan siinaynaa tababar wadaniyad yaan siinaynaa ciidamadeenna waa dagaalyahano waa yaqaanaan sida loo dagaalo laakiin waa in la siiyo mabaadiida ay ku dagaali lahaayeen waxaan ognahay shabaab inay ku dagaalaan diin sax ahayn ay gowracayaan qof ashahaadanaya iyagoo allahu akbar leh saas darteed ciidamadeennu waa inaan siino tababar oo joogto ah oo la dareensiinayo wadannimada iyo waxay u dhimanayaan waa inaan siino daryeel ciidan aan daryeel lahayn ma dagaali karo oo calooshiis maran tahay waa inaan mushahar fiican siinno waa inaan caafimaad siinno haddii uu dhintana carruurtiis inaan ka warqabno agabkooda waa inuu u dhan yahay qalab kasta waa inay haystaan oo ninka ciidanka uu kaga hortegi karo kuwa inkaarta ilaahay ku riday si kastaba ha ahaatee ilaa iyo saddex iyo labaatan oo musharax ayaa iminka u taagan oo hadaladooda soo jeediyey waxayna musharaxiintaasi dhammaantood ay ballan qaadeen waxyaabo kala duwan oo shacabka ay siyaabo kala duwan ay ugu hadleen inay wax uga qabanayaan dhibaatooyinka haysta dadka iyo dalka soomaaliyeed waxaana maalinta arbacada la filayaa inay dhacdo doorashada madaxtinimo ee dalka soomaaliya axmed xasan colaad v o a muqdisho